asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinta murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenni joogtada ahaa qayb ka mid a waxaa laaba xubinta murtida halkan inooga soo jeediya aniga oo cabdinaasir axmed barkhadle waxaan mar kale idin leeyahay kulanto wanaagsan dhegeystayaal maantana xubintan waxaan ku eegaynaa qayb ka mida ragga iyo noocyada dhaliishu ay ku gadan tahay saaad u ogtihiinba waxaa laga yaabaa inaynu qaybo fara badan oo ragga ah dhaliilo ama ammaan leh aynu ku soo qaadannay xubinteennan murtida maanta waa marka laga hadlayo dhanka dadka iyo isbebeddelkiisa ama noocyada dadka iyo farqiyaha u dhexeeya waxa weeye xubintan waa mahmaah ka mid ah mahmaayaha labaaleyda inta badan waxaynu soo isticmaali jirnay mahmaayo saddexleey afarreey shanley iyo lixley intaba waynu soo isticmaalnay iyo sheekooyin kale oo ka duwan dhanka mahmaayaha maanta mahmaahdan aan isticmaalaynaaye waa mahmaah ka mid a mahmaayaha labaaleyda waxayna ka hadlaysaa ama ay tusaale inooga bixinaysaa kooban oo aan aad iyo aad u weynayn ragga iyo noocyadiisa kala duwan markaan ku leeyahay ragga iyo noocyadiisa kala duwan dee waxaan raggiihi waa badweyn oo markaan ku leeyahay raggu waa badweyn dee bili-aadanka ragga ayaa madax looga dhigay dhinacuu doono ha joogo qoladuu doono ha ahaado cidduu doono ha ka soo jeedo wuxuu doono ha aaminsanaado ragga unbaa madaxu ah ragga madaxda ah ee adduunka madaxda ka ah ee aad arkayso ayaa wuxuu yahay mid aad iyo aad u noocyo badan kala duwan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mahmaahdeennan labaaleyda ah laba nin oo mid walba dhaliishiisa goonida ah uu dhaqankeennu madaxa u saaray waxaa la yidhi rag waxaa ugu liitaa labo ama rag waxaa u faan badan labo rag labaa ugu faan badan waa mardhoof iyo marduul labadaa nin ayaa rag ugu faan badan ayaa layidhi rag waxaa ugu faan badan mardhoof iyo marduul waxaan u malaynayaa mardhoofku waa un nin hal mardhoofay oo waddan uu aad u maqli jiro carri edegahoo ummad kale ay ku nooshahay ama dal kale inta tegey sida maraykan oo kale nin intuu hal mardhoofay maraykan oo kale tegey ama jabaan oo kale oo nugleerka shidata oo dabkeed iyo korontadeed iyo aaladeed iyo waxeedu laga yaaba inay jabaq ku shaqeeyaan tegey ninkaasoo kalento maantao dhan wuxuu kaaga sheekayni musqushu shanqar bay ku baxdaa nalka sacabka loo qaraacaa iyo waxyaalo la mida iyo dabaqyadu saanay ahayn iyo dabaq fooraraa la dhisay iyo alaabo kala jiidan waxyaalaha inaa shaqo ku lahayn innagu iyo meelaynaa gaadhin yuu kaaga sheekaynaya kaa waxaa la yidhaahdaa mardhoof waa ninka faanku uu adda dhigay waa ninka koowaad waa ninka labaadee waa marduul waxaan dhihi karnaa waa sida madaxweyne afrikaanaha ee waa dhexdeer intay dagaalkan gelahayaaoo kaleenta isaga xabaddii la tagtay oo kale ninkaasoo kale hadduu laaban lahaa oo uu halkaa mar intuu duulo dagaalka ku guulaysan lahaa magaaladiisa uu ku noqon lahaa wuxuu dhihi lahaa waxaa cagtaan mariyey iyo sida hadda dalkan dariskeenna oo kaleenta ka yeedhaysa etoobiya oo kale ee ra-iisul wasaarihiisu dagaalka tegeen maqlayay oo kale waa marduul waxaa la yidhi rag waxaa ugu faan badan mardhoof iyo marduul aniga lafteedu labadaa fikir waan qabaa oo waxaad arkaysaa nin suu kuula joogay intuu hal mar dhoofay oo meelaha maraykanka tegey saddex sana kabacdi kuu soo laabtay a a a a kule markuu hadlahay deer ar tink war maxaad ka hadlay waa cilad soomaalidu ay horey ulahan jirtay mardhoof iyo marduul aniga laftayda ayay mahmaahdani iga qoslisay labada arrimood ee isku rarara mahmaahda maanta ee aan u soo qaadanayno xubintaynan murtida maanta waxaa la yidhi xaajiyo xoolo la kala leh xaajiyo xoolaba la kala leh waxaa la yidhi xaajo iyo xoolaba la kala leh waa xaajiyo xoolaba la kala leh dee xaajada waad garanaysaayo dad baale gaara oo ama qaraabo ah ama kuwii garamahayey ah ama dadkii ay u taallay xoolahana waa la kala leeyahayo dee qofkii tabcaday ama dhaqday ama lahaa ayaa iska lahay ka dhigan tahay mahmaahdani waa mahmaa iyada lafteedu qodo dheer waxaa la yidhi xaajiyo xoolaba la kala leh waa arrin xaqiiqo ah in xaajada iyo xoolahaba la kala leeyahay mahmaa kalena waa tii ahayd xaajo nimaan ogeyn indhuhu ka rida mar haddii hadduusan ogeyn malahay ka dhiganta